bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin طفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسغط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمغرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأصل إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل ففاضت دموع العين مني صوابة على النحر حتى بل دمعي محملي ألا رب يوم لك منهن صالح ولا رب ولا سيما ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فجاء فيا عجبا من كورها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهدى بالدمسق المفتل ويوم دخلت ويوم دخلت الخذر خذر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي, مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جراك المعلل فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحول ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي أفاضم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزبعت صرمي فأجملي وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فصلي ثيابي من ثيابك تنصلي تنصلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسميك في عشار قلب مقتل وبيضة خذر لا يرام خواؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي إذا ما الثريا في السماء تعرضت إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى السدر إلا لبسة المتفضل فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الزوايا تنجلي فجئت وقد نضت فقالت خرجت بها خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرض مرحل فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بلا بدر خبت ذي حقاف عقنقلي فصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هديم الكشعري المخلخل المعلقة الأولى لامرئ القيس ما أنت تاريخها أي تهي bishii shuwaal lix iyo tobankeeda sanadka kun afar boqol iyo soddon hijiriga waxaan bilaabaynaa almucallaqaat alcashara ee wixii ilaah naga fahansiiyo alfaaddooda inaan macnayno almucallaqaat alcashara waa nadmi ama tix ama gabay ay tiriyeen rag badigooda jaahiliyiin ahaa jaahili sida la yaqaano waxaa loo yaqaanaa risaalada wixii ka horreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilahay inta uusan soo dirin wixii ka horreeyey carab iyo sida ay ku sugnaayeen dadka ayaa jaahili la yidhaahdaa zamankaa niman gabayaa ahoo ku sugnaa carabna ahaa gabayo ay tiriyeen ayaa waxaa la yidhaahdaa almucallaqaat mucallaqaadkaasi mar toddobaa laga tiriyaa marna toban ayaa laga dhigaa toddoba haddii laga tiriyo waxaa laga bixinayaa saddexda u dambe oo ah naabiqatu dubyaani nadmigiisa ama mucallaqadiisa acsha mucallaqadii iyo abidul abras saddexdaa ayaa laga bixiyaa haddii toban laga dhigana saddexdaa ayaa lagu darayaa iyo toddobadii hore toban bay isla noqonayaan tobanka ayaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan macnayno mucallaqaat lafdigaa waa jamcu mu'anasu saalim mufradkiisana mucallaqatun weeye mucallaqo lafdiga macnihiisana waa tii la xidhay waxaana loogu bixiyey sida ruwaatu ayaami alcarab ay sheegayaan gabayadani qaabka loo tiriyey iyo farabadnidooda iyo fasaaxadooda iyo wanaaggooda cinda alcarab ay ku wanaagsanaayeen oo ay ku fiicnaayeen darteeda ayay waxay ku xidheen kacbada gabayadana si gaar ahaaneed intay u doorteen qoreen ayay kacbada ku xidheen mucallaqaad sidaa ayaa loogu bixiyaa la leeyahay mudahabaadna waa la yidhaahdaayo biyo dahab ayay ku qoreen ayaa la leeyahay danta loo akhrinayo horta nimankan marka ay gabyayaan macna ahaan waxa ay ka gabyayaan waa shay iska taafi ah sii weyn ma aha wax haddii si caadiya lagaga sheekeeyo aadan dhegaysanaynin qiimo badan aan lahayn weeye waxa ay ka gabyayaan islaamo aan jeclaannay iyo khamraan cabnay iyo ee waan ugaarsannay oo faras intaan fuulaan ugaar soo dilay iyo roob meelka da'ayaan eegay iyo ree hebel iyo annagaa dagaalanno waa ka adkaannay iyo waxyaaba noocaasay ka gabyayaan waxyaabahan dib waa wax iska taafi wax sii weyn ma aha ee waxa qiimaha uu yeelayo qur'aanka iyo sunnada luqada ay saaran yihiin ayaa waxay tahay luqatulcarab weliba luqadii waagii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la soo diray iyo ayaamihii ka horreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa ahayd luqadii lagu hadlayee fasiixa ahayd oo qur'aanka iyo sunnada luqada ay saaran yihiinah ayay ku gabyeen dantan loo akhrinaye laga leeyahayna waxa weeyaan luqadaas in la fahmo oo ninkii jaahiliga ahaa ama ninkii reer baadiyaha ee geeliisa la jiro marka uu gabay tiriyo wuxuu ka gabyayaa luqada qoomkiisa dadkaa u dhex joogo luqada ay ku hadlayaanee fasiixa ah ayuu ka gabyayaa gabaygaa marka macnihiisa haddii aad fahanto qoladaas baadiyaha degan luqadooda waad fahmi ilaa luqadan uu ka gabyo waa tii ugu fasiixsanayd danta laga leeyahay oo loo akhrinayo waa intaa luqadaa in lagu fahmo ayaa la doonayaa ee macno ahaan wax weynoo ku sii hoos jiro sidaa darteeda macno ahaan uma adka waayo macno ahaan waxa ay ka hadlayaan baaba wax iska sadxi ah waxaan sii qodnayn weeye waxa ay ka hadlayaan ree hebaalaan dagaalanno waa jebinayoo meel hebelaan marinnayo islaanaan is jeclaannay oo khamraan cabbay oo waxaas wey waxa laga hadlaya wax saa u sii qiimo badan ma aha waayahay raggan gabayada tiriyey tobankani sagaal ka mid ay jaahili bay ahaayeen hal ka midana mukhdarim ayuu ahaayo mukhdarim waxaa la yidhaahdaa ninka laba casri nool oo laba casri soo gaaray labiid binu rabiica alcaamiriyi radia allaahu canhu casrigii jaahiliguu noolaa weliba cimri dheer ayuu lahaayo waxaa la sheegaa lixdan sano jaahiligii inuu noolaa qabla alislaam gabaygana wuxuu tiriyey intuu jaahiliga ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu soo gaaray wuu islaamay oo nin wanaagsan oo muslim oo fiican ayuu ahaayoo saxaabi ah rasuulka markuu soo gaaray islaamay kadibna lixdan sano inuu noolaa ayaa la sheegaa oo boqol iyo labaatan sano cumrigiisa ahaa gabayaduu tiriyey intuu islaamay kadib aad bay u yaraayeen macduud weeye faraha lagu tiriyaa suuratulbaqaruu ilaah iigu bedelayay ma rabo gabay iyo warkii dhowr beedaa la sheegaa inuu tiri alxamdu lilaahi id lam ya'tinii ajali xata iktasabtu bilalislaami sirbaal ilaahan ajashayda ii keenin ilaan hal sarwaalo islaamnimo samaysto allahaasaa mahad iskale gabayadii isaga loo nisbeeyey ayay ka mid tahay alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun ayaa ka mid ah adigu kelimooyin aan badnayn ayaa la sheegaa gabay badan ma uusan tirinin intuu islaamay kadib isaga keli ayaa muslim ka ahaayoo saxaabi ahaa sagaalka kale jaahili bay ahaayeen weliba ragga qaar aad bay nabiga uga fogaayeen calayhi salaatu wasalaam sida imra'ulqays oo kale waxaa la sheegaa boqol iyo konton sano inay u dhexaysay iyo wax ka badan nabiga dhalashadiisa iyo imruulqays wakhtigiisii marka luqaduu ka gabyaa waxay tahay luqa faasiixa danta laga leeyahayna luqada in la fahmiyo imro toddobadaas ama tobankaas ragee mucallaqadaa tiriyey waxaa loo hormariyaa imru'ulqays waxaa loogu hormariyaa ruwaatu carab waxay isku waafaqsan yihiin jaahiliga qolyihii gebyi jiray dabaqada kooba koowaad imaamkeeda inuu ahaa oo gabay cid ku haysatay waagiisii imru'ulqays inuusan jirin sidaa darteeda ayaa loogu hormariyaa mucallaqadiisana waa u fasaaxo badan tahay imru'ulqays magaciisa mukhtalaf weeye imru'ulqays baa magicii ah ama magaca kaluu leeyahay ayaa la isku khilaafaa imru'ulqays lafdigan macnihiisa muxuu yahay qays waxaa la yidhaahdaa shiddada iyo dhibaatada qays waa la yidhaahdaa iyo qallafsanaanta qays waa la yidhahdaa qaasa qalbuhu qalbigiisa ingega weyn waxaa kaloo qays la yidhaahdaa shayga shay la garab dhigoo lagu eegona qays waa la yidhahdaa qiyaas meesha laga keenayba wey labadaa macno midka loo macneeyo wuxuu noqonayaa imru'ulqaysi shiddada ninkeedii ninkii dhibka badnaa wey ama imru'ulqaysi qofkii wax lagu matali jiray nin qurux badan uu ahaa iyo waxaasay sheegaan waa yahay imru'ulqays ina xujri weeyaan oo aabbihii xujri ayaa la dhihi jiray awowgiisana xaaris ayaa la dhihi jiray xaaris ayaa boqor ahaa hadduu boqor ahaa afar wiil ayuu dhalay afartii wiil ayuu carabta u qaybiyoo boqorro uga dhigay qolo walba oo carab ah wiil buu ku hagaajiyey boqor u noqdo xujri oo imru'ulqays aabbihiisa ah wuxuu ku hagaajiyo madax uga dhigay bani asad iyo bani bakrin labadaa qolo ayuu madax uga wada dhigay oo boqor uu ahaa aabbihii baa dhintay haddii uu dhintay afartii wiilaaba iskhilaafay ilaa boqortinimo iyo madaxtinimo wax dhib badan wey qoortay isla galeen walaalaha ahaa way kala tagtageen iskaashi iyo iskaalmaysigii iyo iska warqabiddii ayaa dhammaatay waxaa dhacday nin walba qoluu goostay imruulu qays aabbihiisoo xujri la yidhaahdo qoladuu madaxda u ahaa ayuu dhibay nin dhib badan ayuu ahaa itaawa wax la yidhahdo ku soo rogay canshuur gibir buu ka qaadi jiray isagoo canshuurtii ka qaado canshuurtii bay u adkaysan waayeen maalin dambay u tashadeen aan dil la yidhaahdeen way dileen way dhaawaceen dhaawac uu u dhiman doono laakiin markiiba nafta kama ayan bixin dardaaran uu qoray nin buuna u soo dhiibay wuxuu yidhi dardaarankayganni waxaad u geysaa wiilashaydii isagaa wiilal lahaa horta imru'ulqayskan wiilashoo dhanuu u yaraa ciyaala suuq buuna ahaayoo wuu iska eriyey aabbihii yacni waa wuu soo barbaarayeyba islaamo iyo khamre iyo waxaasuu ka dabalaabtay iyo gabaye iyo ninkanna boqor buu ahaayoo wiilashiisu boqorre inay noqdaan ayuu doonayey niman inay gabayaanoo islaamo iyo ka dabalaabtaan uu jeclaa ma ayan ahayn hee ninkii hadduu ciyaala suu noqday dhaafuu yidha kheer midhidi oo iska eriyey duurkuu galay niman sacaaliik la yidhaha mooryaan ayuu la saaxiibay sacaaliik iyo mooryaan waa isku macna sucluuk waayo mufrad sucluukna waxaa la yidhaahdaa ruuxa xoolana aan haysanin xoolana aan samaysanaynin iyo deegaan midnaba wareegayoo tuugaho wuxuu doonuu dhacayaa wuxuu doonuu xadayaa ariga markuu foofuu neefka qalanayaa ee muxuu ahaa waka dagaal iyo rabsho iyo waxaasuu ku jiraa mooryaan wey mooryaantaasuu la saaxiibay nin gabayaa oo ay jecel yihiinna wuu ahaa mooryaantaas wuu iskala socon jirayoo kolba geel horlaa la dhici jirayoo la qalqalan jiray kol ugaadha iyo waxaasaa lagu noolaan jiray kolba qaab bay ahayd odaygii reer bani asad haddii ay ku kaceen oy dileen dardaaran ayuu qoray ninbuu u soo dhiibay wuxuu yidhi wiilashayda ugee dardaarankani kii u weynaa kaga bilow waxaad ku tidhaahdaa aabbaha xujri waa la dilay intaa u sheeg waa la dilay markii aad tiro hadduu argagixee carre isku shubee iswaalo waxba ha u dhiibina iska dhaaf kii ku xige u tag ilaa imru'ulqayskii ugu yara aad u tagto qolyihii waaweynaa ayuu soo baray ninkii dhammaan carray isku shubeen waa argagixeen haba dardaaran uma uusan dhiibin imru'ulqays oo saaxiibkiisa shax la ciyaarayo khamrada meesha ay u taallo ayuu soo korjoogsan imru'ulqays oo xujri waa la dilay buu yidhi ninkii shaxda la ciyaaraya wuxuu yidhi maxaad leedahay sheekadiis ka baxee wad buu yidhi shax ciyaar shaxdii hala ciyaaraya waayahay shaxdii markay dhammaato wuu yidhi maxaad lahayd ninkaan saaxiibkay inaan shaxda ka khaldan diidanay xujri waa la dilay odaygii ma la dilay haa alyowma khamrun waqadan amrun maanta horta khamraa la cabaya hal iska raaxaysto beri laakiin khamracab ma jiro waa la dagaalamaya arrinaa jira maahmaah bay noqotay ee dayacanii sagiiran waxamalanii ta'rahu kabiiran hadalladiisii ayay ka mid ahayd waagii aan yaraana asagaa i dayacoo i fiijiyey maantana wuxuu igu kallifayaa inaan aarkiisii raadsado oo dadkii dilay aan ka daba tago ee waxyaaba sidaa ayuu sheegay laa saxwalyowm laa saxwalyowma walaa wax saase yacni maanta lama miyirsanaya khamraa laga dhergi berrina khamra cab ma jiro adigu waxyaaba saasuu ku hadhadlay markii uu arkay ninkii inuusan argagaxaynin caadi yahay ayaa wuxuu yidhi odaygii waa yahay dardaarankiisiyaan kuu dhiibaya hor warqaddan qabso kow digsiyaashuu dadka ku martiqaadi jiray odaygana waa kuwanay qabo duruucdii dagaalka uu ku geli jirayna qabohe waa kan seefafkii uu ku dagaalami jiray waa kan fardihii waa kan wixii o dhan isagu u dhiibay waayahay wuxuu yidhi reer bani asad wuxuu ku dhaartay bani asad boqol nin inaan dilayo oo odaygii aan u dilayaa dhaara iiga tahay reer bani asad ayaa warkii maqlay wafdi bay u soo direen ashraaftoodii ayay soo xuleen raggii ugu qiimaha badnaa wafdi bay u soo direen way u yimaadeen markay u yimaadeenoo si fiican u soo dhoweeyey asna wuu ka dhuuntay oo meeluu galay toddoba beri ayuusan u soo bixin oo hilib iyo waxaa la cunay toddoba beri kadib ayuu soo baxay isagoo shaati dhabarka ka jeexan iyo muxuu ahaa mare heelheelyaame iyo waxaas qaba ayuu u soo baxay oo uu tusayo inuu dagaal diyaar u yahay way soo dhoweeye waa fariisiye war boqor baa tahay boqorkii yaa ku dhalay ka weeye boqorkii wixii gaaray iyo dilkiina waa ka xunnahay dad sufahaa sidaa sameeyey niyahow dee waxaan kaa baryaynaa inaad seefafka galka ku celiso inaadan dagaalamin saddex arrimood mid una aad raalli ku noqoto maxay tahay diye inaan ku siinno oo wax alla waxaad raalli ku noqon kartoo diyeah geel intuu doonaa ha gaaro inaan ku siinno ma ahe ee reer bani asad ninka ugu sharafta badan ee ugu qiimo badan inaad tiro ninkaa ii keena oon kuu keennood gowracdo oo aabbahaadii aad u disho iyo in waxoogaa islaamaha uurka intay ka dhalayaan bar aad u kaadiso markaa kadib aan dagaaladana haddii aan doonne wuxuu yidhi hortaa geelaan idiin siilaa waxaa wax jira maaha aabbahay caano inaan dhaafsado oo hadhow weligayl igu caayo taa yeeli maayo carabta diyada inay qaadato ceeb bay u arki jireen yacnii gabayaagoodii xataa wuu ka gebyi jiray oo gabayaagoodii waxaa ka mid ah hadalladiisii ay ka gebyi jireen xilaabo darri ow ow nashraba dama adi wax saasuu ku dhammaanaya xilaabo darri ow nashraba dama wa kunnaa idaa aradnaa tablanaa wa kunnaa idaa idaa aradnaa tablana adigu mar haddaan aar doonayno geel iyo xoolo inaan ku kaaftoonno taa weligeed dhici maysay dhihi jireen ilaan dhiig cabno markaa wuxuu yidhi odaygii inaan caano dhaafsado taas geel in la isiyo dhihi maayo hadalkuu sii xumaynaya waxoogaa caano inaan dhaafsado taa ma yeelayn nin reer bani asadaan soo qabanaynaayaan kuu keenaynaana taana ma jirto aabbahay wax u dhigmaba idinkama dhalaynin gulaha waayahay tan kaleaan yeelayaa bal islaamaha intay ka dhalayaan intaasaan u kaadin hadhow waxoogaa buu u kaadiye kadib weeraruu soo qaaday waxoogaa reer bani asaduu ku dhuftay bani bakar niman la yidhaahdo meesha deggan reer bani asad warkii bay maqleen habeennimay carareen reer bani bakaroo meesha deggan ayuu weeraray waxa uu ku weerarayana sacaaligtii waay qolyihii mooryaantii qolyihii buu hilfaha u qaaday dad badan ka laaya mar dambe waxay yidhahdeen war ikaan kugu dhacday annaga ma ahay ninkii dilay reer bani asad oo idinku reer bani asad ma tihiin ma nihin maxaa tihiin bani bakar bani asad ah xalay guureen waay warna keena aan ka daba tagnay qolyihii baa diidoo waxay yidhahen war ka daba tegi mayna naaf niho inkaan kugu dhacday qola beri aad qoorta noo gelisay way diideen wuu noqday reer yaman weeye asagu meelaha yaman iyo wax ka raadsaday waxba fiican wuu waayey qolo kalu u tagay kolba qoluu u tegey adi u dambaysadii sabab uu ku halaagsami doonaba weeye ruumuu tegey ruum haddii uu tegey qaysar ayaa la yidhahdaa ninka u taliyo qaysara wuxuu yidhi nin waxaan doonayaa inaad inaad isoo siiso ciidan oo qoladaa kula dagaalamo waayahay balsi waa ku siinaya waxoogaa buu meermeeriyey markii dambe ayaa waxoogaa ciidan uu soo siiyey ninkaan ciyaalo suuq waaye boqortinimona wuu doonayaa arrin aad u foolxunna wuusa boqor ninkaan uu u tagay gabar uu dhalo meel maqabiye kuwa kaa taasuuba sheekaysteen ba oy saaxiibeen waa lagu jaasuusay waxaa la yidhi war ninkaan gabadhiibu saaxiib la noqday waayahay nin boqor ma dili karayee bal ha iska baxo ciidan uu soo siiyey waxoogaa markuu socday ayaa wuxuu ka soo daba keenay xulla xulla waxaa la yidhaahdaa dharka isku jooga suudka la yidhaahdo laba maryood oo isku nooca kor iyo hoos laga xirto yaa wuxuu soo geliyey bahal sunoo mudafif ah markiiba dilaya ruux ninbuu u soo dhiibey wuxuu soo faray waxaad ku tidhaahdaa boqorkiyaa kuu soo dhiibay wuu ku ikraamay oo dharku xiranaya weeye wakaa xiro oo meel kasta ood maray warkaada ila soo socodsii waayahay wuu farxay dharkiibuu xirtay hadduu xirtaybu markiiba jirkiisaa gogo'ay casiib buur la yidhaahda agteedu ku dhintay qabri baa meesha ku yaallay qabrigaan muxuu ahaaba islaan socotaa meeshan ku dhimatoo lagu aasay islaantiibuu u gabya isagoo sii sakaraadiy ayaa jaarataa inaa hariibaani haahuna wa kullu qariibin lilqariibi nasiibun ayaa jaarataa wax saasuu tiriyey adigu gabaya meeshaasuu ku dambeeyey gabaygan wuxuu u tiriyey intuu sacluuga ahaaye ee ciyaala suuqa ahaayee sacaaligta ay wada socdeenee aabbihii uu noolaa ayuu tiriyey gabadh ina adeertii ah gabayga afar qeyb ayuu u qaybiyey qaybta u hore tashbiib weeye ama ghazal ninba siduu u yaqaano ghazal waa islaamo in laga sheekeeyo oo laga gabyo tashbiibna mina shabbi baa laga keenoo dhallinyaranimo in laga sheekeeyo weeye yacnii islaamo iyo waxaa in laga sheekeeyo wey macni waa isku macno qaybta u hore gabarh cunaysan la yidhaahdo ina adeertii ah ayuu jeclaaday waa loo diiday gabadhaasu ka sheekeeyey qaybta hore qaybta xigtaana nin adag oo howlkar ah oo dad haddii ay wada socdaan iyo rufaqa rufaqada u shaqeeyo inuu yihu isku sheegay qaybta saddexaadna ugaarsi faras fiican inuu leeyahay ugaarsigana yaqaanno arrimahaasuu ka sheekeeyey qaybta u dambee afraadna wuxuu kaga sheekeeyey mawaaqica almatar roobabka meelaha ay ku dhacaan iyo sida roobabka loo odorosay loo fiiriyo meel hebel ay hayaan loo yidhaahdo se afartaa qayb ayuu ka dhigay qaybta tashbiibka ama hasalka ayaa u horeeya gabarh cunayse la yidhaahdo faatimana la yidhaahdo inaa adeertii ayuu u gabyayaa gabadhan wuu jeclaaday waana loo diiday xataa waa laga qariyey inuu arka xataa waa loo diiday isagoo laga qariyo oo araggeedii xataa dhibaato uu ku yahay yaa maalintii dambe reebaadiya la ahay waa la guuray haddii la guuray awrta la raranayaa la fuuli jiray ee carabtu de ma ilweyn jiray raggii geelii hore ay fuuleen haweenkiina awr dambay soo fuuleen waa la isdaba socdaa raggaana horreeya ismana arkayaano raggaa xoogaa kabgo'ay imru'ulqash wuxuu sameeyey raggii intuu ka soo haray haweenkiina ka hormaray dhexdooduu socdaa meel labada qoloba ayaan arkaynin hadduu socday waxoogaa meel daaratu juljul la yidhaahdo marka la maraya wuu sheegi doonaaye ayay raggii meel degeen haweenkiina meel dambey degeen meel dhexdooduu degay isagu u dhexaysa dhulka roob waayo balli biyaa meesha ku yaala islaamihii dharka intay iska dhigeenay balligii galeen oy qabaysanayaan oo dabaalanayaan ilaa meeshuu rag ma joogo keligood wey wuu soo dhuuntay dharkii oo dhan intuu ururiyu ku fadhiistay cunaysadiina waa ku jirtaa war dharka nooga kacay kaa kugu dhacday odhaska baay maayo taa dhici mayso oo maxaa samayni ilaad soo baxdaan oon islaam walba dharkeeda aniga aan u dhiibo war kale ma jiruu yidhi maanta war maadagay qayb waa adigu meeshii baa lagu rafaaday raggii islaamihi inay soo guurayaan ayla tahay waaba iska guureen xoogaa haddii la deganaada duhuradiiba waa guureen casr haddii la joogo sagaal saac iyo meelaha islaamihii ay rafaadeen gaajoodeenoo lagana guuray ee waxay yidhahdeen inkaan alla kufidkaan baraka ma lehe dharka inaan qaadannaa la qaati ay soo baxeen marka xabad xabad cunaysadii hataa waa soo baxday dharkii buu siiyey markaasay yidhaahdeen inkaan kugu dhacday gaajaad nagu disha baraka melihi oo hashayda haddaan idin gowraco ka warrama ma cunaysaa maxaa u cuni weyna gaaja ma nahaysaa hashii buu dhanka siiyey hilibkii u qaybiyey cunahe hilibkii baa laga dhalgiyey xoogaa khamr khamray uu yaroo watena wuu si siiyey hadhow aan guurna soo bahan haa islaamihii geeliyay fuuleen asaga hashii waa gowracay muxuu fuulaya horta alaabtii hasha waxay yidhahdeen waan kala qaybsanay oo rati walba waxoogaa baa la saari adiga miya lugee hashaadi labaad gowracay wallaahi inaan lugeynayni waa oo maxaad samayni midaan la fuula teed la fuuli cunaysaan la fuulaa kulaha war adeer cunaysana ha la fuulina iska lugee may cunaysadii baa diidday adigu islaamihii baa waxay dhaheen waay inkaaru qabaay ratiga luquntiisa saar howdajka iyo waxaas suusa kula gelayni laakiin luqunta aan ma arag intan hore ratiga kaga fariisto wakaa waaye waa oggolahay kulaha in yar haddii la socdayba madaxuuba la galay meeshii lugihii keliyaba ka soo jeedaa ninkii arrintaasuu ka gabiyayaa mar qaybta hore qifaa istaaga labadiinnanow nabki waan oynaynaa min dikraa xabiibin mid la jecel yahay xusuustiisa darteedaan la oynayn iyo wamanzilin guri xusuustii ayaan la oynayn guriga oo bisiqdilliwaa quruuraxa meeshuu ku dhammaanayay ku sugan siqduliwaha oo bayna dakhuuli fa xawmalii fa tuudixa falmiqraati afartaa makaan u dhaxeeya lam yacfu mu uusan tirmin rasmuhaa daarta asaaskeedii mu uusan tirmin limaa shay dartii lama uusan tirmin nasajad ku dhowday haa daarta min januubin januub xaggeeda xaal uu ka ahaaday iyo wa shamalin shimaal xaggeeda yacnii wuxuu leeyahay labadiinnan saaxiibow istaaga labada uu la hadlaya maxay yihiin laba ninoo la socduu la hadlayaa ama hal ninuu la hadlayaayee carabtaa caadadeeda waxay ahayd laba ninu inay iskala hadlaan waayo ninka waxaa la yaqaanaa hadduu geeddi yahay ee rati saaran yahayna ratiga laba nina u wadi jiro mid hor ka wado iyo mid gadaal ka wado hadduu deggan yahayna ninna geelu u raaci jiray ninna ariguu u raaci jiray laba addoon inuu lahaado wax la yaqaanay ahayd marka labadiibuu iskala hadlayaa ee laba markaa khaas ahaaneedu u jeeda ma jirto ama laba saaxiibuu la hadlayaa wuxuuna leeyahay saaxiibadaydu bal istaaga aan oyni oo maxaan u oyni mid la jecel yahay iyo guri labadaasaan xusuusanay midka la jecel yahay cunaysa u jeeda islaantii cunayse ahayd aan la oyno hee cunayse adaa jecla ani ma jecli maxaan u oyna aniga adi laftaa wax umbaad jeceshahay ee waxaad jeceshahay la og sidaa ayuu u wadaa ee cunayse aan u wada oyno ma ahan waayo damiirka bini aadamka wuxuu diidayaa hal islaan aan wada jeclaanno ninna kuma taliyo ee wuxuu leeya anigu islaam baan jeclahay taasaan u oynaya idinkuna wax umbaad jeceshihiine wixiinna u ooye saasuu u wadaa gurina aan u oyno aan ka soo guurno fiicnaayoo degin fiican ahaa guriga xaggee ku sugan yahay afar mawdic buu u dhexeeyaa afartaa mawdici guriga dhexdooda ku sugan bacaadka meeshuu ku dhammaanayena ku sugan isla markaana inta waa hore laga guuray iskaba baabba'ay gurigaasi aan u ooyno gurigaasi waxaa nooga dambeeyey oo isu daba marayey dabeelo qaarna koonfur ka yimid qaarna waqooyi ka yimid ayaa isu daba marayey oo tan koonfurayd marka ay martay ee calaamaadkii guriga ay deddo tii waqooyi ayaa feedi tii waqooyi marka ay dedana tiin koonfureed ayaa feediyo calaamaadkii ma uusan qarsoomin sidaa ayuu u jeedaa qifaa istaaga labadiinnanow nabki waan oynaynaa haddii aad istaagtaan qifaa nabki min dikraa xabiib waa marnaa umalaynayaa mutamimkii ma jirinno jasmihii markaan ka hadlaynay qifaa istaaga nabki aan oyne min dikraa xabiibin min dikraa maxbuubin mid la jecel yahay xusuustiisa darteeda aan la oyno iyo wamanzilin wadikraa manzilin guri xusuustii aan la oyno guriga oo bisiqdilliwaa quruuxa meeshuu ku dhammaanayay bacaadka meeshuu ku go'ayay ku sugan siqduliwaha oo bayna dakhuuli fa xawmalii fa tuudixa falmiqraat afartaa makaan ayuu u dhexeeya waa dhul magacyadiis tuudix iyo waxyaabahan uu sheegaya dhul magacyadii weeyaanoo saksentiri iyo saksenwan iyo waxaasoo kale adoo dhahay la mid tahay lam yacfu ma uusan tirmin rasmuhaa haada damiirka xaggee u celinaya daar buu u celinhay oo daarba ma uusan soo sheegin maiilkeeduu soo sheegoo manzil ah manzil hadduu u celin lahaa wuu tadkiirin lahaa lam yacfu rasmuhu buu dhihi lahaa wuu taaniiiye wuxuu u taaniiinayaa manzilkiioo bimacnaa daaruu u celinhay oo damiir wuxuu u noqdaa nadiirulmadkuur soomaahi kan la soo sheegay mid lamiduu u noqdaa nadiirkii weye daar buu u celinhay lam yacfu ma uusan tirmin rasmuhaa daarta asaaskeedii ma tirmin limaa shay dartii lama uusan tirmin limaa dabeyl darteed lama uusan tirmin nasajad dabeesha ku dhabatay haa daartay ku dhabatay min januubin dabeesha koonfureed xaggeeda xal ay dabeesha ka ahaatay iyo wa sham'alin dabeesha waqooyi xaggeeda xal ay ka ahaatay taraa waad arki bacaral ar'aami cawshii cadcadeed saaladeedii ayaad arki fii carasaatihaa bannaankeeda ayaadna ku arki iyo waqiicaanihaa barxadeeda kaannahu xaal aad mooddo xabbu fulfulin filfil xabbadeeda yacni daartaa mahjuuro weeyaanoo waa laga tegay oo ma'nuusatun bilwaxshi waxaad ehel u ah waxaa deggan xayawaanaadka duulku jirka sida cawsha iyo baciidka iyo qolyahaasaa deggan marka daartii haddii aad soo marto bannaankeeda meeshii ciyaalka ay ku ciyaari jireen iyo meelihii lagu fiidsan jiray iyo cawsha saaladeedaa taalloo ka muuqato filfil lagu daadiyaad u malaysaa intaas ujeeda taraa waad arkii bacaral ar'aami jamcu ri'min ri'migana cawsha cadcad baa la yidhaahdaa ar'aamna waa jamaceedii taraa waad arki ri'min oo hamza a weeye marna riimina la yidhaahdaayo hamzadaa la takhfiifiyaa riimin markaasa waxaa la yidhaahdaa maal naxwa laqzi naxwaa wuxuu yahay alxeraal naxwade zaydun kariimin icraabaa lagu dhahayaa zaydun kariimin zaydun kariimin umbaa taqaanay zayduna mubtadaa kariiminna khabaryuhu rafcisnaa soo maaha kariimin waa la jiray heer riim ayaa kaafu tashbiih la gelinaya riim oo cool cadcada yaa kaafu tashbiih la gelaya kaafka xarful jira taraa waad arki bacaral ar'aami cawshii cadcadeed saaladeedii ayaad arki fii carasaatiha carasaad waxaa la yidhaahdaa guriga meesha bannaankiisaoo ciyaalka ay ku ciyaaraanee dhow halkaas carasaad la yidhaahdaa sideedaba carasa waxaa la dhihi jiray asluqihiisii hore qolada safarta ah meesha ay degto aakhiruleyl ayaa caras la dhihi jiray waagii dambena waxaa loo bixiyey reerka marka uu degan yahay meelaha ciyaalka ay ku ciyaaraanoo guriga agtii ah yaa carasaada la yidhaahdaa degan intaas u jeedaa taraa bacaral ar'aami cawki cadcadeed saaladeedaad arki fii carasaatihaa farxadeedaad ku arki wa fiicaanihaa bannaankeedana waad ku arki kaannahu xaal aad moodo xabbu fulfulin filfil xabadaheeda xaal saaladaa moodo kaanii khadaatalbayni yowma ataxamalu ladaasa mura'ati alxayi naaqifu xandali kaanii aniga waxaad ii mooddaa naaqifu xandalin qarad dameeraadin qodayaad ii malaysaa khadaatalbayni kala tagga aroortiisiina qodaya yowma maalin qodaya taxamaluu ay guureen ladaasa mura'ati alxayi qolada sarmaanteeda agteeda xaalan ku sugnahay yacni wuxuu leeyahay reer cunayse cunayse iyo reerkoodii maalintay naga guurayeen geed hoosti intaan fadhiistaan oynaya ilin iga daadanaysa waxaan u ekaa xandal baha la yidhaahdo qaradameeradii waxaase la yidhahdo oo haddii la jebiyo wuxuu leeyahay biyo kulul ka soo duulay indhaha haddii ay kaa galaan indhahana ilinaad ka keeni sankana diifaad ka keeni marka diif iyo ilinaan isku daray sida anigoo qaradameeraad qoday oo kale reerkii markii ay guurayeen intaasu u jeedaa kaannii aniga waxaad ii mooddaa naaqifu xandalin qaradameeraad nin qodayaad ii malaysaa khadaatalbayni kala tagga aroortiisiina qodayey oo naaqifka ayaad ku tacallujin naaqifu xandalin qaradameeraad nin qodayaad ii malaysaa khadaatalbayni kala tagga aroortiisiina qodayey yowmada ka bedel yowma maalin qodaye taxamaluu cunayse reerahoodii ay guurayeen taxamaluu wowljamacaha wuxuu ugu celinayaa cunaysadee wowljamaca looma celiyeene reerkoodii buu u jeedaa ladaa samuraatilxayi xaafadda sarmaanteeda agteeda xaalaan ku sugnaa xaafadda guurtay sarmaanteedaan ag fadhiyey oo halkaasaan ku oynayey intaasu u jeedaa wuquufan bihaa saxbii calaya matiyahum yaquuluuna laa tahlik asan watajamali wuquufan awqafa way joojiyeen saxbii saaxiibadayda waqafa way joojiyeen saxbii saaxiibbadayda wuquufan joojin ayaa waxay joojiyeen bihaa makaankaasi calaya dushayda waxay joojiyeen matiyahum gaadiiddoodii yaquuluuna xal ay leeyihiin laa tahlik ha halaagsamin nin yahowni asan murug darteeda ha u halaagsamin watajammal is-adkeeyoo isqurxi yacnii wuxuu leeyahay qoladii saaxiibbaday ahaa anoo meesha ku oynayo ayay isoo duljoogsadeenoo weliba ayagoo oortoodii ay u raran tahay oo geeddi oo socda ayay oortii i duljoojiyeen markaasay waxay ugula dardaarmayeen war is-adkeeniyahoo ishalaagine nacasnimadani maxay ahay oohintanya waxaa iska dhaaf saasay leeyihiin wuquufan bihaa saxbi waqafa laba isticmaal bay leedahay mar laasim weeyaanoo waqafa wuu istaagay marna mucaddo weeyaanoo hal mafcuul ay qaadataa waqifuuhum inahum mas'uuluun oo kale waqifuuhum humtaasay mafcuul u qaadato tan waa tii mafcuulka qaadanaysa masdarkii buu sheegay ficligaa xadfan waqafa way joojiyeen saxbii saaxiibbadayda wuquufan joojin waxay joojiyeen bihaa makaankaa waxay joojiyeen calaya dushayda waxay joojiyeen matiyahum gaadiiddoodii yaquuluuna xaal ay leeyihiin laa tahlik ha halaagsamin imru'ulqaysow asan mudug darteeda ha u halaagsaminee watajammal is-adkeeyo isqurxi wa inna shifaa'i aniga caafimaadkaygana cabratun ilin weeye muharaaqatun la daadiyo fahal cinda rasmin asaasulbayd agtii miyuu ku sugnaaday rasmiga oo daarisin baaliyoobay min mucawalin meel lagu ooyo ama min mucawalin meel la magangalo yacnii wuxuu leeyahay is-adkeeya ha ooynin bay igula talinayaan anigana ilintaan inaan iska daadiyoon ooyaaba caafimaadiya haddaanan ooynin waaba waalanaya si aanan u waalanin anuu iska ooyaaba liii qaatay laakiin meeshan aan ku oynaya meel lagu ooyo iyo meel la magangala midna ma aha reerihii waa guurayaaba ku maqlaahe keligaan baa iska oynaye wa inna shifaa'ii aniga caafimaadkayga cabratun ilin weeye muharaaqatun la daariyey fahal cinda rasmin asaasulbeyd agtii miyuu ku sugnaaday asaasulbeydka oo daarisin baaliyoobay min mucawalin meel la cuskadoo la magangalo ama min mucawalin meel lagu ooyo كدابك من أم الحويريث قبلها وجارتها أم الرباب بمأصل إذا قامتها تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفل كدابك دابك عادة هذا امرؤ القيس كدابك عادة هذه هرى إلا متاي من أم الحويريث حارث يرو هو يديسا كو عادة أهيد قبلها عنيز هرتيذا حال أي كسونيت إيا وجارتها أم الحويريث درسك واحد ومن ربابي أهي بمأصل ماشا مأصل يراهدنا حالي كسبناي إذا قامت طالبة إسلام مركي استاغان تضوع وحا قفاعي المسك أديك أيام منهما حق وذا كسو قفاعي نسيم الصبا كالنسيم الصبا دبيش الصبا طبعا صلاح يديو كلا حال أولا مديهي صحن صحاد يديو كلا حال أولا مديهي صبا أو جاءت لتمد بريال قرنفلي دقيقة udeegiisa la timid yacni wuxuu leeyahay asagaa isla hadlayaa tajriidaa la yidhahdaa naftiisu ruux kale ka bixiyuu la hadlayaa tajriid baana loo yaqaan imru'ulqaysow caadadaadan islaamaha aad ka daba oyni caadadaadii hore ahaa owaagii horeba nin xaaris la dhihi jiray hooyadii xaariskii buu tasqiiriye xuwayri xaaris yarow hooyadii iyo tii deriska la ahayd oo umirabaab la dhihi jiray kuwaasaad waagii horeba u oyni jirtay kulaha oo islaamahaasi waa uunsi badnaayeenoo way udeeg badnaayeenoo markay istaagaan heekaale arage udeeg iyo waxa ka soo baxaya kuwaasay ka daba oyni jirtay saasuu u wadaa ka da'bika khabar mubtadihii ka xadfan yahay da'buka caadadaada imru'ulqaysow ka da'bika caadadaadii horay la mid tahay min ummil xuwayriisi xaarifyarow hooyadiisa kuugu caado ah qablahaa cunaysa horteeda xal ay ku sugnayd wa jaaratihaa xaarisyalow hooyadii tii deriska u ahayd kuugu caado ah umir rabaabi jaarada bima'salin balliga ma'sal la yidhaahdo xal ay ku sugnaayeen halkaasay degganaayeen idaa qaamataa labadaa islaan markay istaagaan labadaa gabdhood tadawaca waxaa gufaacayey almisku udeeg ayaa minhumaa xaggooda ka soo gufaacayay nasiima sama ka nasiiba saba ka nasiimi saba dabeesha saba saxan saxadeediioo kale xaal ay la mid yahay saba waxaa la yidhahdaa dabeesha qorax ka soo bax ka timaado marka ay meelaha jasiiratalcarab iyo yaman iyo la joogo dabeeshaa dabeel qaboow oo salaaxi dadkoo fiican weeyaanoo si qabow dadka u mari qolada qaraamka iyo cishqiga iyo waxyaabaha u hayana way jeclaan jireen oo ayaa jabalay nacmaana billaahi khalliya نسيم الصبا جاء نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها لبدن بورو بل صبا وبنيا هيسو مرتي كلها روح عاشق هداي مرتو وحوغا نير سنيه waxaas sheegi jireen marka dabeesha saba socodkeedii oo kale wax la mid oo udeega ayaa gabdhaha ka soo baxayay saas u jeeda idaa qaamata labada gabdhood markay istaagaan تضوع وحا قفاعي المسك أديك أيا منهما حقو ذاك قفاعي نسيم الصبا كنسيم الصبا طبيش الصبا سحن سحن يديو كالي حال أولمد يهي صبا أو جاءت لتمد بريال قرنفولي dhegayare udeegiisa la timid dabeeshiisaba ewalba iska udgeeray laakiin intay soo martay dhegayare udeegiisi ku marinaysoo kale noocaasi yuu u egyahay saas u jeeda fafaada dumuucu lcayni minii sabaabatan cala naxri xataa balla damciya muxmali fafaadat way shubantay dumuuculcayni isha ilinteedii ayaa minii xaggay ka shubatay sabaabatan cishqi dartii ayay la shubantay cala naxri dhuuntayna ku shubantay xataa balle ilaa uu qooyey damcii ilintaydiiba waxay qoysay mixmalii suunbilaabahaygii yacnii wuxuu leeyahay islaamahaas marka ay sidaas u soo udgaan ilinaaba iga soo daadani ilintii dhuuntay mari way ka sii gudbi halka dhaxda suunka aan ku xirto oo bilaabaha aan ku qaato halkaas iyo ilintii qoyni saasuu ujeeda ilin badana iga imaanibu ku wada fafaadat way shubantay dumuuculcayni isha ilinteedii ayaa shubantay minii xaggayga ayay ka shubantay sabaabatan liajli sabaabatin cishqi iyo jaceyl dartii ayay la shubantay cala naxri dhuunta dusheedayna ku shubantay xataa balla ilaa uu qoyey damcii ilintaydaa waxay qoysay mixmalii suunbilaabahaygii ayay qoysay ama sidadaydii alaa ruba yowmin laka minhuna saalixiin walaa siyamaa yowmin bidaarati jilji wallahu aclam